barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika shanta iyo barka aroornimona xilliga washington maalin khamiis ah siddeed iyo labaatanka nofembar sannadka laba kun sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdulqaadir samakaab ah
qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mida dhallinyarada boosaaso oo deeqay iska ururiyeen u diray dhibanayaasha fatahaadda magaalada beledweyne
maanta halkan waxaannu ka amba bixinaynaa gaadiidkii ugu dammeeyey insha allahu tacaala baabuurtii hore u baxday oo magaalada boosaaso ka ambabaxday si guudna puntland uga ambabaxday oo ujeeddadu tahay walaalaheennii ku fatahmeen biyihii garo beledweyne saameeyeen inaan ugu gurmanno
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan gabdhaha dhallinyarada ah ee farshaxanka sameeya oo soo badanaya waxaan kaloo aan barnaamijka ka maqnayn kaalimihii heesaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saxiixay sharci taageeraya banaanbaxayaasha dimuquraadiyadoonka ee hong kong inkastoo ay maraykanku heshiis ganacsi la gaareen bejiin labada aqal ee koongareeska ee senadka ayaa ansixiyey sharciga ay ku midaysan yihiin qodobo ka mida sharcigaasi ayaa ogolaanaya in wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ay sanad walba xaqiijiso oo ay hubiso in shiinaha ay u ogolaadaan dadka reer hong kong in ay helaan ismaamul ku filan oo hoose si loo xaqiijiyo heerka ay joogaan waxaa kaloo saraakiisha shiinaha la saari doonaa cunaqabateyn haddii aysan sharcigaasi fulin qodobka labaad ee sharcigaasi ayaa mamnuucaya dhoofinta sunta dadka ka ilmaysa basbaaska la buufiyo rasaasta caagga ah iyo hubka kale ee aan wax dilin ee ay isticmaalaan booliiska hong kong wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha waxay sheegtay in tallaabo arintaasi ka hor imaanaysa iyana dhinaceeda ay qaadi doonto haddii maraykanku ay sii wadaan faragelinta arrimaha shiinaha
ciidamada ammaanka ciraaq ayaa maanta toogasho ku dilay afar iyo toban qof oo dibadbaxayaal ah magaalada koofureed ee naasiriya sida ay sheegeen ilowareedyo caafimaad dhimashada dadkan ayaa timi kadib markii ay isku dhaceen dibadbaxayaasha iyo ciidamada ammaanka oo doonayay inay ka saaraan laba ka mid ah buundooyinka ugu waaweyn magaalada boqol qof oo kale ayaa sidoo kale ku dhaawacmay isku dhacyada waxaana lagu warramayaa in qaar ka mida ay xaaladoodu halis tahay dhimashadii ugu dambeysay ayaa dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada guud ee dadka ku dhintay dibadbaxyada ciraaq tan iyo markii ay bilowdeen bishii oktoobar ka dhigaysaa saddex boqol iyo lixdan iyada oo kun iyo shan boqol oo kalena iyada oo shan iyo toban kun oo kalena ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiinta ayaa dhinaca kale bandow ku soo rogay magaalada najaf kadib markii la gubay qunsuliyadda iiraan oo ay ku leedahay halkaasi gubitaanka qunsuliyadda iiraan ayaa uga sii daray rabshadaha iyo dibadbaxyada ka socda dalka ciraaq toddobaadyo kuwaas oo lagu doonayo in lagu rido dowladda dalkaas oo loo arko mid musuq maasuq islamarkaana ay taageerto iiraan ra-iisul wasaaraha ciraaq caadil mahdi oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidanka ayaa madaxda militariga u diray dhowr gobol si ay ugu soo celiyaan kala dambeynta sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga
duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa deeq isugu jirta dhar iyo raashin oo ay kasoo ururiyeen qaar ka mida magaalooyinka puntland waxay u dhiibeen magaalada beledweyne si loogu caawiyo dadka ay saamaysay fatahaada webiga shabeelle warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf deeqdan maantay laga sogootiyey magaalada boosaaso iyo weliba gaadiidkii saarnaa ayaa dhallinyarada magaalada boosaaso waxay ka soo aruuriyeen xaafadaha iyo weliba goobaha ganacsiga waxayna ugu talagaleen sida ay u caawin lahaayeen walaalahooda beledweyne oo saamayntu ay ku yeelatay fatahaada webiga deeqdan waxay isugu jireen raashin iyo weliba dhar waxaana goobta laga sogootinaya ku sugnaa dhallinyarada isxilqaamayaasha maamulka gobolka kan degmada iyo weliba waxgarad cabdulaahi cali cartan gudoomiyaha dhallinyarada isxilqaamayaasha puntland ayaa sheegay in deeqdan ay ugu talagaleen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen walaalahooda beledweyne maanta halkan waxaanu ka ambabixinaynaa gaadiidkii ugu dambeeyey insha allahu tacaala baabuurtii hore u baxday oo magaalada boosaaso ka ambabaxday si guudna puntland uga ambabaxday oo ujeeddadu tahay walaalaheennii ku fatahmeen biyihii beledweyne saameeyeen inaan ugu gurmanno runtii waxaan rabaa marka insha allahu tacaala walaalaheenna beledweyne inaysan noqon doonin insha allah markii ugu dambaysay ee gaadiidkii ugu dambeeyey insha allah mar walba ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan reer boosaaso iyo dhallinyaradii oo barnaamijkan si gaara runtii aanumaan si wada jira uga wada qayb qaateen sidii gurmadkan walaalada loo gaarsiin lahaa inaysan noqon doonin markii ugu dambaysay ee noqon doonto marar badanoo xigtana insha allah inaanu dhibaatada soo gaadha walaalahood ilaahay idankiina waxaan rajaynaya dhibaatada guud ahaan soomaaliya ka kor qaado waxaan u mahad celinaynaa dhallinyaradii magaalada boosaaso dhallinyarada degmooyinka kaleeto carmo iyo dhahar iyo magaalooyinka kaleeto oo runtii sida wanaagsan uga soo shaqeeyo gurmudka in walaalahood la gaarsiiyo mar labaadii mar saddexaad oga mahad celinaynaa sidii ay ugu isu xilqaameen qaar ka mid a haweenka iyo weliba odayaasha magaalada boosaaso waxay u mahad celiyeen dhallinyaradan muujiyey sida isxilqaamka leh oo ay uga daqanmadeen walaalahooda beledweyne waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dhallinyaradayada isxilqaan dhallinyaro kale oo badan oo magaalada ku jirta xaafadaha degmada boosaaso oo lix iyo tobanka xaafadooda waxaan leenahay maasha allah maasha allah baan leenahay sida wadajirka ay u wada shaqeeyeen aad baan ugu hambalyaynaynaa maasha allah baan leenahay mar walaad iyo mar saddexaadba olada kalena waxaan leenahay waa inaad ku dayataan goboladiinna sida baryoo kale haddana waxa aan leeyahay dhallinyada isxilqaan iyo degmo xaafadaha magaalada boosaaso iyo nawaaxigeedaba xamladan waxaa aad uga soo shaqeeyey ilaahay ha barakeeye dhallinyarada gobolka iyo maamulkuba si wada jira marka waxaan leenahay dadweynaha soomaaliyeed meel kastay joogaan war dad soomaali baan nahay isku mid baan nahay halla istaageero reer beledweynena ishana ha lagu hayo oo mar walba gacanta yaan lagala bakhaylin insha allahu tacaala nabadoon cabduqaadir axmed xaraga oo ka mid ah nabadoonnada puntland ayaa docdiisa sheegay in gaadiidkan maanta laga ambabixiyey magaalada boosaaso ay rajaynayaan in si nabada ay ku gaaraan magaalada beledweyne waxaana uu dhallinyarada ugu baaqay inaysan joojin caawinta walaalahooda mar kasta oo ay sidaani dhacdo ambabixinaynaa baabuurtii ilaahay idankiis qaybtii labaad oo aannu doonayno inaannu walaalahaya reer beledweyn la qaybsanno dhibaatadii baaxadda weynayd oo runtii aadkiiyo aadka aannu ula dareemayno inay ka soo kabtaan waxaannu rajaynaynaa insha allah inaannaan sii joojine weli aannu sii wadno garab istaagga iyo dhibaatooyinkii dhacay inaannu weli ka sii qayb qaadanno waana runtii waana ku qanacsannahay haddaannu nahay gobolka bari khaasatan degmada boosaaso inay gacan weyn mar kasta la taagan tahay aannu rajaynayno bulshada qaybaheeda kala duwan dhammaanba ay inla xanuunsanayaan inay sida dhibtu inugu dhacday in la qaybsadaan ma ahan markii ugu horraysay puntland deeq noocan oo kale ah laga sogootiyo gudaha deegaanada puntland iyadoo dhallinyaradana muddooyinkii ugu dambeeyey ay wadeen sidii ay deeqyo uga soo aruurin lahaayeen xaafadaha iyo weliba magaalooyinka puntland yuusuf maxamuud v o e boosaaso
waa barnaamij xoogga saara mawduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegaysataan idaacadda v o e da laanta af soomaaliga ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o e waxaad ka dhegaysan kartaan buggeenna v o e somaali com haddaba ku xidhnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o eda ilayska v o e
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta heestii xoodaamo iyo fannaanka cabdidiini
codka macaan ee fanaanka cabdidiine iyo heestiisii aanu intaasi ku dhaafno marka naaborama waxaa dhowaanahanba soo kordhaayay gabdhaha soomaalida ee farshaxanka sameeya waxaa gabdhahaasi ka mid ah sahra naasir cali oo ku nool magaalada boorama waxaa la kulmay oo warbixintana nooga soo diray waryaheena xaashim sheekh cumar
sahre naasir cali waa gabadh hibo u leh dhanka farshaxanka sawir gacmeedka oo ku nool magaalada boorama waxay qubanaha v o a u sheegtay in sawir gacmeedka ay bilowday yaraanteedii waqti ay ahayd fasalka shanaad ee dugsiga dhexe waxaan bilaabay goortii aan bilaabay artiska waxay lahayd markaan ahaa standard five waxaan ku bilaabay horta wax xiisayn jiray filmaanta kartuuniska oon aada u daawan jiray oo xiisayn jirayna kabacdi waxaan bilaabay karakteriska aan jecelahay inaan dib u sawiro sidaas ayaan ku bilaabay waxaa ka mida muuqaalka qofka waxaa ka mida geedaha xayawaanka ka mida wax walloo igu soo dhacaa way jirtay muddo aan joojiyey oo macnaha waxaa keentay joojintaana motivational la-aan aduu dhiirgelin la-aan baa keentay iyo qalabkii lagu sawiraya oo muddankeena aada looga helin laakiin hadda ayaan dib u bilaabay iskuol horta kama baran oo ma jiro haddii dee loodhanahay iskuol baa wax geena laga bartaa ma jiro iskuol laga barto laakiin waxaa i caawiyey t v-ga iyo youtube-ka i caawiyey labadaasaan aad uga bartay aqoonta ay baratay sahra waa kalkaaliso caafimaad balse wakhtigan kuma shaqayso waxay leedahay meherad qurxinta haweenka ah iyadoo ganacsigaasi u dooratay ku dhowaanshaha farshaxanka sawir gacmeed kal wanaagsan ka gaadho mustaqbalka waxaan bartay nersing baan bartay oo aan ka baxay sanadkii tegay kii aan ka baxay nursing jaamacadda hoon international
marka caafimaadkii aad baratay ma ku shaqaysaa may weli caafimaadkaan bartay waxbaa maan xataa dhinaca maga jeedsan business kalaan bilaabay marka waxaan bilaabay markii aan waayey horta markii u horreysay waxaan ku tali jiray inaan inan baxo aan tago abroad wax ka barto wax kalena ma doonay inaan barto artiskaasaan doonay inaan fiirsado way suurtogeli weyday kabacdi markii ii suurtogeli weyday aan caafimaadkii galay ayaan bilaabay inaan ku fikiro yani fikraddii wax yar sawaabiya oo artiskiina u dhow maxaa taloo noqon kara makeupkaana waa xiisayn jiray so sidaa darteed ban ayaan bilaabay inaan anagoo waxna baranayo makeupkaana aan ku shaqaysto haashim sheekh cumar good b o a boorama
halkaaad weli naga dhegaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waxaan goordhow idiin soo gudbin doonaa natiijooyinkii kulamada la ciyaaray champions leaguega habeenkii xalay ahaa hase yeeshee warar kale oo goosgoos ah tababaraha xulka dalka spain luis enrique ayaa waxa uu sheegay in ku-xigeenkiisii moreno uusan ahayn mid daacad ah islamar ahaantaasina aanu hadda ka mid ahayn xubnaha tababarka xulka dalka spain moreno ayaa loo dhiibay xilka tababarnimo xulka dalka kubadda cagta spain kadib markii uu shaqada isaga tegay luis enrique horaantii sanadkan markaas oo xanuun la soo darsay gabadhiisa balse markii ay geeriyootay kadib uu dib ugu soo laab tababarnimada waddanka spain waxa uu luis enrique shirjirayd ka sheegay in moreno uu gurigiisa ugu yimid islamar ahaantaasina uu ka dalbaday in uu leeliyo xulka dalka spain koobka yurub marka kadibna uu ku wareejinayo xilka tababarnimo balse luis enrique ayaa sheegay in uu garanayo sababta uu sidaas u leeyahay inay tahay jaceyl uu hayo xilka tababarnimo laakiin taasi xaggiisa waxay uga dhigan tahay sida uu yidhi inuusan daacad ahayn oo uu doonayo in uu waxyaabo kale uu sameeyo sidaa daraaddeedna hadda uusan ka mid ahayn xubnaha tababarka xulka dalka spain tababaraha kooxda kubadda cagta wolves ee dalka ingiriiska nuno espirito santo ayaa lala xidhiirinaya inuu beddel u noqdo tababaraha naadiga arsenal unai emry haddii ay ganrisku ay go'aansadaan in ay ciiriyaan tababaraha waddanka sbain u dhashay emry ayaa waxa uu hadda cadaadis kala kulmaya taageerayaasha iyo madaxda naadiga kubadda cagta arsenal kadib markii lix kulan naadiga arsenal aysan wax guula gaarin dhammaan koobka ciyaarto arsenal ayaa keliya guulaysatay afar ka mida saddex iyo toban kulan oo horyaalka dalka ingiriiska ay ciyaartay waxaana unai emry uu ahaa mid la sheegayo iyo inuu ka tegi doono naadiga kubadda cagta arsenal b b c da ayaa ku warantay in ay fahamsan tahay haddii emri shaqada laga eriyo in nuno uu noqon karayo qofka beddelaya isaga naadiga kubadda cagta inter ayaa guul muhiim ka gaartay koobka champions leaguega iyadoo ciyaryahaankii hore ee naadiga manchester united weerka ugu ciyaaray lukakuna uu u dhaliyay naadiga inter goolkiisa aad inta uu ciyaaraha kubadda cagta uu ciyaarayay jirka waddanka belgium u dhashay ayaa saddex gool iyo gool oo ay ku badisay naadiga inter u dhaliyey gool ka mid a iyadoo labada gool kale uu dhaliyey ciyaaryahanka reer argentina ee jirka lotaro martinez waxaana inter ay saddex gool iyo gool uga badisay naadiga kubadda cagta ee slavia brag lukaku ayaa hadda gool u dhaliyey naadiyada inta uu ciyaarayay iyadoo goolna uu dhaliyey xulka dalka beljumka kulmada la ciyaaray shalay ayaa waxaa ka mid ah gruubka iyo naadiga khaynka ayaa guuldaro afar gool iyo gool kala kulantay naadiga zalsburg liverpool iyo napoli ayaa isku garab dhacay gruubkan ayaa weli adag kulmada harsan iyadoo isla mar ahaantaasina naadiga liverpool ah oo hadda koowaad ah ay iska leedahay toban dhibcood napoli sagaal dhibc ayaa iska leedahay zalsburgna waxay iska leedahay todoba dhibcood khaynk oo kaalinta ugu hooseysa ku jirta ayaa hal dhibc iskale kana hartay gruubyada gruubka f naadiga barcelona ayaa guul muhiim ka gaartay naadiga dortmond waxaana kaga awoodnoonaatay saddex gool iyo gool ciyaaryahan lionel messi ayaa loo doortay ciyaaryahankii ciyaarta ugu wanaagsanaa isagoo gool ka mid a saddexda gool dhaliyey labada kalena uu caawiyo ka ahaa kuwaasu ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada suarez iyo griezman kulankiisii toddoba boqolaad ee naadiga barcelona u safto ayuu gool muhiima u dhaliyey naadiga kubadda cagta barcelona ciyaaryahanka kabtanka naadigaasi burusha dortmond hal gool ayay la timid markii saddex gool laga dhaliyey naadiga inter ayaa saddex gool iyo gool kaga adkaatay slavia brug waxaana ay kooxo u kala horeeyaan naadiga barcelona ayaa kow iyo toban dhibc iskale inter ayaa toddoba dhibc iskale waxaana ay dhinaca farqiga goolasha ka sarraysa naadiga dortmond oo toddoba dhibc iskale iyaduna dortmond waxa ay kulanka xigta la ciyaari doonta naadiga slavia broch halka naadiga inter ay martigelin doonto naadiga barcelona kulankaas oo naadiga inter uu noqon doono mid faynala oo kalea maadaama ay doonayso inay wareegga kale u soo baxdo ayna tahay inay badiso si ay markaasi u xaqiijiso in ay wareegga xiga champions leaga ugu sii gudubto naadiga zent waxa ay laba gool iyo waxba kaga adkaatay lyon libsig iyo benfica labaiyo laba iyo isla dhaaf waayeen gruubka h ayaa kulmo xiiso badan isaguna ay ka dhaceen naadiga valencia ayaa la ciyaartay naadiga chelsea waxaana ciyaartaas ku dhammaatay goolal laba iyo laba waxaa gruubyada naadiga ayax oo liil la ciyaartayna kaga awoodnoonaatay laba gool iyo waxba waxaana gruubkaasi naadiga ayax ay ku hogaaminaysaa kulmadii la ciyaaray dhibcood halka valencia iyo chelsea nama sideed dhibcood iska leeyihiin lil ayaa gruubka ka hartay oo hal dhibc iska leh maanta kulamo ka tirsan yuruba league ayaa la dheeli doonaa f c asana waxay la dheeli doontaa naadiga manchester united safiya iyo kharabak f k ayaa dheeli doona sidoo kale waxaa ciyaari doona b s d iyo sporting club de portugal celtic iyo rens ayaa wada ballansan lazio waxay la ciyaari doontaa naadiga clutch arsenal frankfurt ayaa la dheeli doontaa waxaa sidoo kale wada ballansan oo ciyaari doona rome iyo naadiga istanbul basexeris waxyaabahan kusoo kordha natiijooyinkan dhegaystayaal waan idiinsoo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan iyo wararkii ciyaaraha aan intaas ku dhaafno haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii sugaanta heestii gacalo iyo fanaanka cabdalla yuusuf hanuuniye
wariyaha cabdalla yuusuf xanuuniye wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinayay cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigu waa falastiin axmed iimaan waa farsamadii jimi bari intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
يوي تمغيو إلى دروك جحيم